إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah alkataayib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weeraradii dhowaanahan ka dhacayay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa qaraxyo xoogan lagula eegtay duleedka deegaanka lambar lixdan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus ka fulisay gudaha degmada beled xaawo ee gobolka gedo ciidamada dowladda federaalk ayaa dad shacab ah ku laayay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose munaasabad dhiirigelin ah oo sare loogu qaadayay aqoonta qaar ka mid ah ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada ayaa ka dhacday magaalada jamaame ee walayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku qasbaya inay ku biiraan ciidankooda
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran alkataayib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weeraradii dhowaanahan ka dhacayay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya mu-asasada iclaamiga ah ee alkataayib ayaa saacadaha soo socda baahin doonto muuqaalka weerarkii ka dhacay deegaanka labagaras oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kaas oo lagu daawan doono sida weerarkaasi loogu xasuuqay askarta dowladda federaalka waxaana isdaarkan ay ballan qaaday alkataayib kaga bogan doontaan wararkeena soo socda inshaa allah ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa qaraxyo xoogan lagula eegtay duleedka deegaanka lamber lixdan warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgal ka dhacay gobolka gedo waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena maxamed sheikh ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa qarxyo culus la egtay ciidamo kolonyaha oo ka tirsan kuwa shisheeya oo ka socdaalayay agagaarka deegaanka namber lixdan mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay gaari tawa waxaana halkaas ku qurbaxay askartii saarneed sidoo kale waxaa qaraxyadaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo qayb ka ahaa gelbinayana ciidamada shisheeye markaaniyo gobolka gedo guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsaday fariisinaya ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada beled xaawo ee gobolka gedow qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari sida ay sheegayaan wararka la helayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybahooda kala duwan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday howlgallada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya kuwaasoo u taag waayay inay iska difaacaan ama ay ka hortagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bilihii iyo maalmihii lasoo dhaafay la soo baxay dardar xooggan kuwaasoo ay ku naafeynayaan oo ay ku dhiig bixinayaan ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shisheeye mahadsanid maxamed ciidamada dowladda federaalka ayaa dad shacab ah ku laayay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta qodobkani waa kan mubaarak cumar wararkii maani ee deegaanka ilibir ee dhacda duuleedka degmada afgooye ee gobolka shabeeloos ayaa ku waramaya in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalka ay sakhdii dhexe xalay ku xasuuqeen dad shacab ah oo beeraley ah dhacdadan foosha xun ayaa waxay ka dhacday deegaanka ilibir oo u dhow degmada afgooye taasoo lagu leeyay dad beeraley ah oo xilligii la dilayay ay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona halka ay ku dhibaateen ciidamada dowladda federaalka ciidamadan oo ahaa kuwa ashaamudda ayaa doonaya inay carqaladeeyaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidanka dowladda federaalk ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkii ay ku dhaawaceen saddex kale xilliga dadkan la dilaya waxay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona mid weliba lagu tuugtay beertiisa warbaahinta islaamiga alfurqaan oo xiriir la sameysay dadka dhibaatada ay gaartay ayaa waxay u suurgashay inay wareysato mid ka mid ah nabadoonada deegaanka libre ee ka dhacday dhacdadan marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan haddii oo magaca ku bilaabaya anigu ah nabadoonka tuulada gabaler oo ahay yacquub cusmaan maxad oo tuulada nabadoonkeed ahay nabadoon halkee joogtaa waxaan jooga meesha oo ku dhaca dadku ku dhacay gaalawer baan jooga gaalawer xalay waxaa ka dhacay niman lasoo soo baxeen niman beere masaakiin ee beeraha iska dhex jooga maxabad lagu laayo nimanka oo waxbaariyaa nimanka dawlad iska shaaga oo dawlada waaye ciidan miyaa marka ciidan waa ridada ciidan oo ridada waaye haye maxay dhibaatada idin geysteen marka waxaa dhibaata loo geysteen in marka dadkii beeraha dhacda wasay inoo joogto todoba sac ama la joogo alala beeqsadi dad waraabow haayay baawuri oo gacantaaa biyada waraabaas ku dhex jiray cabalaa lugta laaga dhuuftay taa waxa waaye waa soo baxay haddau soo baxay haddii beerta meesa gosol haddau yimid waxaa karkaa nina gosol dhex jifo gosol banaanka jifo oo isagana beeraha geel ilaali waayo markii taasi dhacday usuu xakiisa u galay gamadkiisa u galay waaga salaada madii bariyey oo salaad subax lagu jiray telefoon soo wactay marka waxaa yidhi nabadoone waxaa dhibaan ugu dhacay waa dhammaanay rag balaaq dhulka yaayaan salaadan salaad subax waa ku dibnay waa wixii oo dad ahaay oo shacab ahay waa lagu dibay beeraha lagu dibay mid dhexdaan uu yeelay xabadaa ku dhacday waxaa la dhahaa baxrow baxrow waala meesha u yeelay waa ka tagnay waa soconay waa arkina nin kale hadda abaasidha isagana beertii jaarkeeda yeel waa gartay oo meedan mise waa dhaawac meedkaas waa dhintiisa yeelan waa baxnay nin hadda maxamed muuse la dhahay isagana liimada u dhex yeelaa beertiisa u dhex yeelaa isagana waa dhintay waa ka soo baxnay mid kalaan kor imaan isagana yaa waxaa la dhahaa isagana yaaqub nuuni aa la dhahaa isagana waxay ku dileen beeraha beeraha suumaha waa iska saarayeen nima beertisa lagu dilay nima beerti nima beertisaa lagu dilay yaa qiilaa dilay shacba waxba maana masaakiin oo niman geelay ilo abadi loo iska wareejiyan baamiya iyo qudaara meesha ugu taala loo la wareejiyo waa gartay dadka la dilay tiradooda meeqaba marka
darada dadka la dilay tiradooda waxa waayay afar waxaa laga dilay tuulada gaalibir hal waxaa lagu dilay afar nin gaar tuulada lagu dilay halna dhaawac waa reer gaalibir tuulada ku dhashtay waxaa dhintay shan shan shan shan shan saddex dhaawac waay marka haddaan qabriyi aasoo hayno xaaltaasaan ugu dhacday dhibkaasaan u dhex taagnahay unuga waxna aan ba'sanin aan dhex taagna marka waxaan jeclaa marka inaan gacanta la bacno marka daba nimankii marka nimankii ridla shacabkii shacabkii la bogaay marka inaan iska dhicin marka daba magaca waxa waaye axmed cusmaan mugdiyaa lay dhahaa koog dheh haye xaggee joogtaa umar beeraan deganahay haa deris juulidin oo dhacdada uka ka dhiidi una deris waaye dad walaaleen oo isla dhalada hashir biile beesha gulida ka dhaladi waa gartay hale todoba saac gacabaar oo todoba saac beertiyoona ka weerari nima masaakiin e beeriley e waxaa soo weerara kuwa alool uuti rididaa soo weerartay waa dawladda iskashaalisay daamanka islaadhiinta aa soo weerartay marka ayagaa soo weerareen beertoodaa looga dhacay qof walna beertiisaa lagu diri beertiisaa looga tagay lagu diri meel kale ma joogin qof kasta beertiisaa saakaan kasoo qaadnay dhacdadan foosh xun ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada lagu naafeynayo ciidamada dowladda federaalka iyagoona dhowaan laga farmuruujiyey deegaaniyo degmooyin kaabi ku haya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose aad ayaad u mahadsan tahay mubaarak munaasabad dhiirigelin ah oo sare loogu qaadayay aqoonta qaar ka mid ah ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada ayaa ka dhacday magaalada jamaame ee walayada islaamiga ah ee jubbada hoose tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya cali aadan xaflad dhiirigelin ah oo loo dhigay ardayda dhigata maachida kale ah macadka qurduba mu-asasada alxigma iyo iskuulka imaamu bukhaari ayaa ardayda loo soo jeediyey su-aalo dhiirigelin ah su-aalahaas ayaa waxaa kasoo qayb galay wiilal iyo gabdho ardayda ayaa ka jawaabay dhammaan su-aalihii la weydiiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga wasaare sheekh nuur cabdisalaam waxaan ka socdaa machad qurduba lidaraasaat alculuum alidaariya su-aasha jawaabteedu waa zayd ibnu xaaris cabdulaahi ibnu rabaaxa jacfar ibn abi aalib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa qadiijo cali cabdulaahi ka socota muasasada alxikma جهات الأصلية أربعة هي الشمال الجنوب الغرب الشرق anigoo magacayga ku bilaabaya amin cabdiqaadir cali waxaan ka socdaa macadka qurdhuba su-aas jawaabteedadan isku daro waa low low ku dar afar low low ku dhufan afar anigoo ku bilaabaya magacayga maryan xaaji cabdilaah oo dhigata mu'asasada alxikma haddaan isku daray jawaabta shaam iyo yaman sida saxda ah yaman waaye marka waxay ku dartay shaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa amin cabdi maxamed waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata mu'asasada alxikma su-aasha jawaabteedaan isku daya waa maraatib uddiini halaaa alislaam waaliimaan waalixsaan magacaygu waa xasan aadan maxamed degmada jaamaca maxaa ka socdaa macadka qurduwa su-aasha jawaabteeda taa isku day waa laa laa yasixu tayamum magacaygu waa haashim owi shariif waxaan ka socdaa macad qurduwa lidaraasaaat islaamiya alculuum alidaariya su-aasha jawaabteedana isku day madkas waa madbelbedel magacii waa cabdishakuur saale cabdishuuriye waxaan ka socdaa macad qurduba lidaraasat islaamiya walculuum alidaariya su-aasha jawaabteeda isku dayo almubtada huwa alismu almarfuuc alcaari alcawaamil aldaaqila allafdiya magacaygu waa xamse aadan maxamed cusmaan jawaabtaana la weydiiyey haddaan isku dayo waa baxrulkaamin ujeedka xafladda wuxuu ahaa maadaama fasax ay galeen ardayda in la dhiirigeliyo waxbarashadoodiina isku diyaariyaan mahadsanid cali maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku qasbaya inay ku biiraan ciidankooda faahfaahinta warkani waxaa inoo haya cadnaan xaaji muxsin iyadoo waayadii lasoo dhaafay degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laga soo sheegayay qalqal xoogan oo heysta dowladda federaalka iyo maamulka la baxay koonfur galbeed ee halkaasi ka arrimiya ayaa waxaa awaamiir la dul saaray bulshada ku dhaqan degmadaas maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa bilaabay in uu bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku qasbo inay ka mid noqdaan ciidankooda kadib markii askarta lagu laayay dagaalada halka kuwii soo harayna ay firxad bilaabeen mas-uul ka tirsan maamulkan ayaa waxa uu sheegay in amarka uu si toos ah uga soo baxay cabdicasiis laftigareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed waxaa kaloo rabnaa inaan halkan ka caddayno bulshadana u caddayno ciidamada ammaanka ee halkan juna u caddayno madaxweynaha xukumo steedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen wuxuu amar cad ku bixiyey bulshada deegaankan joogto maamulkiisa gobolka maamulkiisa degmooyinka oo dhan sideedda degmo gobolka Shabeellaha hoose joogto iyo degmooyinka kaleba waxaan fariin ka wadnaa madaxweynaha waxaan rabnaa bulshada inay ciidamada garabka ka istaagaan amar madaxweyne waaye dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalmahan dambe bilaabay in si qasab ah ay dadka shacabka ay ku ciidameeyaan kadib markii ciidamada dowladda federaalka ee magacyada kala duwan lahaa ay noqdeen kuwa intooda badan ku baxa gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa isaga firxada taa cagsigeedana dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalinba maalinta xigta soo bandhigaysa ciidamo kumanaan oo loo soo gebagabeeyey tababarkooda islamarkaana ay ku sii wajahan yihiin jiidaha hore ee dagaalka aad ayaad u mahadsan tahay cadnaan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa